hoolka jaamacadda ganaane ee magaalada baydhabo way ballan ka goboday xaflad langobodii ku dhowaad soddon arday oo niska jaraan waalidiin iyo awlaadiya oo baradeen farbarashada qur-aanka kariimka ee qoolka eeba xafladda waybaa ku qayb galay ulmaawidiin aqoon-yahana macalimiin mas-uuliyiin ku dareerta wasaaradda diinta iyo waqaaftee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo marti sharaf kala hana ku mid ee ulamadii iyo martidii ku qayb galay xafladda iyo ka dheeradeen muhiimadda yeelata farabaradowka qur-aanka kariimka waalidka mayba wargabna tarbiyasan wargabna dugsi mahojinka wargabna warkaasan wargabna unugaas walba baradow haddii bilibese la fiirsado amaalada bilale oo fiirso useere mayb wal suurta galaw ma'e walo mayba unugaas walka baradawna ma'e mayb arday madrasa daarul iimaan may madraso kale guduguntaaha arday iyo waalid iyo wal isla barahayt arday shiriire wal barahayt waalid iyo ka darahayt bani-aadam horta bulsho may horumariyay walaba arrimo bulsho arrimaha bulshada kudaydooka koowaad unamaygu waa islaamayna nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam kudaydaana qof kastoo kadaydoona mahoogow marka may ku hadalfaday walyarkoo barbaarinta mise arrimaha bulshada walali arrimaha bulshada madii la qeehe wallah munacogoon qeehe laakiin aan mayha ku qeehayha dareen iyo dabacad iyo gorasho sidiin waxa ka qeehe marka mayba horta kowlankanti hagala dareen waxbarasho kooy walbaroysa waalid haaday owlaad haadee walbaroy niyadiis hagala markuun hoobad walbaroy kagala se wallambarade dabacad wallabarada walakabarada koronti ad helo oo dabacadaas maata meelmeelo walakabarada minka walmalkii bara meel mujtamacan isku kooyow yaseedaas dabacadii mujtamacgaas kala dhagad fadi kadhahoogu fadi helo oo adayna kukubedbaado fadiyoona kookubedbaado fadin tarbiyadii macnaashe may kale markuu hakihiga gorasho wala ad bardahayta oo miidhan seedahayta inti ad barata inti gorobto yaa muhiim ah marka waalidiinta iyo macalimiinta iyo maamulyaalka madrasadaba may iska dhiirigeliyaan mise iskala dardaara maanaha tarbiyada awlaada walawna usurugno oo gayhami unroorahayna aaw unroorahayo sheekha unroorahayo walla dhalow iyo walla koryowlay waay si awlaad tarbiyaysanooladaamsaguna dhalnalay roorahayn ilaahaylayna garab gala may beledkan waxaa dadka ziyaadsanaa ka jaraha jidida markeeda marahaas mar badan ada dhibsaasa dheegaasah iyaal dugsula ha ku fasaxay mise guri ha ku baxeen oo kelmadoy oo ku hadalaayaan ada inayn dulqaadada korno mise ada ku yaqi aqsidaas
ciyaalka wala fiirsan ma inta ka ogaan megamada ciyaalka wala fiirsadaayaan oo moobeelada la siyaw ama idoojo meel aray tv-ga ka jara ciyaalka inkay liidan iyo nagdaan abadal abadiin khayr iyo wanaag dambena ka sugan male laabudda in lagu mamnuuco ciyaalka mobeeladiis haystaan ciyaalka un hata maalinkas iyadoo degaanay ka jiraan marka qadiyadaas yaan maygu aha weliba haddii war hun fiirsada rajab male kusii cunta
waayaha damba qur-aan way aragaase unog xifdiyi korka kasaw ankasaada fartay haddii warliindhiiba macalimiin macalimiinta reer baydhabo kamid ah yoway ka dheegay iskoolka alqalan maamulishe ustaad xasan dawiila weeray unug saddex jeera qur-aanka hadhamaayi lileeye yana niinsheenyaani markaasa way arniyaare alcilmu nuurun waljahlu dulaam qor unugi bilaw waayalaan hormabarana aryalan kitaab qur-aankana xifdi siya way waayahan dambe hashaacbahay in ciyaalkii unfar baradaana fartii aasaasiyaadka haytay in unbaradaana walidaalika mahadbileena way injeediyay ustaad cabdinaasir oo ciyaalkii farbarka kiishooha ka shaqeeyey unogaas qur-aanka kitaabka liindhiibow akhriyow maalimmeena meeriyaana warqad carabi ee liindhiibow maclimmeena meeriyaana akhriyow waa waynahaa guulaysay madrasata iimaan guulaysatay war arlaadana lagu gorodaana bilaaween